saddexdii mey maanta oo kale doorasho ka dhacday cadaado ayna ku baratamayeen ilaa iyo saddex murashax ayuu axmed ducaale geelaxaaf ugu dambayntii ku soo baxay noqdayna madaxweynaha galmudug madaxweyne xaaf oo isagu xilkan isku soo taagay ka gadaal markii uu iscasilay madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guleed ayaa markii la doortay kadib waxyaabihii uu ballan qaaday waxaa ka mid ahaa wax ka qabashada amniga dib u heshiisiinta iyo sidoo kale isku keenidda galmudug iyo ahlu sunna inkastoo madaxweyne xaaf uu ku guulaystay isku keenidda galmudug iyo ahlu sunna haddana waxaa jira waxyaabo badan oo qubaradu ay sheegayaan in sidii la rabay aan loo marinin madaxweyne axmed ducaale geelaxaaf dhinaca dib u heshiisiinta ayuu soo hadal qaaday durbadiiba dib u heshiisiin ayuu bilaabay isagoo socdaal ku kala tegay deegaano dhowra hase yeeshee sida ay qabaan xeeldheerayaasha siyaasaddu inta badan mahirgelin dib heshiisiintaasi dhinaca kale axmed ducaale geelaxaaf waxyaabihii uu ballan qaaday waxaa ka mid heed in ahlu sunna ay galmudug ku soo biirto taasi wa ay dhacday oo heshiis ka dhacay magaalada jabuuti ee caasimadda dalkaasi ayaa la isla gartay in labada dhinac ay midoobaan islamarkaasna waxyaabaha dhinaca ahlu sunna ay tabanayaan xal laga gaaro inkastoo labadii maamul ay midoobeen haddana waxaa laisku dhafay hay-addii sharci dejinta oo xildhibaanadii ahlu sunna iyo kuwii galmudug la isku dhafay tiradu waxay noqotay tiradii hore ee xildhibaanada kuwo ka badan inkastoo siddeetan iyo sagaalkii xildhibaan ee hore ee galmudug ay ku yimaadeen cod ay ka haystaan dhaqanka ay matalayaan waana su-aal weyn oo taagan dadkii galmudug la dhexey lagalama tashan dastuurkii waa lagu xadgudbay galmudug ay ku midoobay sideena dastuur haddaad maqasho waxaa ansixiya tusaale haddaan kuu soo qaado shacab baa ansixiya ama erge shacab wakiil ka ah waxaa la yidhi dastuur baa la fiiriyo baarlamaan baa ansixinaya arrintaas waa arrin aan sharciga caalamka waafaqsanayn iyo heshiis heshiisyada dastuurka aan waafaqsanayn weliyo waxyaabo badan oo noocaasa oo ku tumanahaya shuruucdii ama caalamka u degsanaa ama galmudug ama dowladda federaalka u degsanaa oo aan wax toosinahayna wax burburina oon dib heshiisiinta waafaqsanayn baanu aragnay arrimahaasaan rabnaa inta waxaanu aysan gacanta ka bixin in insha allah inta la ysaga yimaado wax la soxo inoo malihin waa la heshiin dib heshiisiinta ma diidarin waxaan rabnaa maamul jira oo maamulada jira wax la qaybsada inaan noqono laakiin waxaa lagaa marmaana in waxa si nidaam loo maro
xildhibaan shariif maxamed tahliil oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka galmudug waxa uu qabaa mar kale inuu jiro dastuur cusub oo galmudug oo la qoray hase yeeshee taasi aysan ahaynin mid sharciga waafaqsan xildhibaanku waxa uu sheegay dastuurka inay soo meelmarin karaan oo keliya ergo loogu talagalay hase yeeshee xildhibaano aysan dastuur ansixi karinin kuwaasi uu sheegay shalay in dhuusan reeb loogu qaybiyey xildhibaanka ayaa qaba xildhibaanada doorkooda dhinaca dastuurka uun kaliya inuu yahay in ay qodob wax ka beddelaan ama dib u eegis ku sameeyaan hase yeeshee ansixin uusan ahaynin doorkooda ku aadan dhinaca dastuurka dastuur baa la sameeyey baa la yidhi dastuur baa la sameeyey waa duugii cagaarnaa oo kadaafi samaystoo kalow ah marka kaasaa la sameeyey baa la yidhi waa ergadii iyo shacabkii midna aysan waxba ka ogeyn sharciyan dastuur haddii la yidhaahdo shacabka iskale inay ansixiyaan haddii shacabka ay suuragal noqon weydana erga inay ansixiso cid kale ansixin kartaa lama arko
ballanqaadyadii madaxweyne axmed ducaale geelaxaaf oo ay ka mid ahaayeen dib u heshiisiinta waxaa jira cabashooyin ka soo yeeraya dadka iyagoo dhistay galmudug magaalooyin ay ka mid yihiin cadaado cabudwaaq ceeldheer iyo sidoo kale magaalooyin kale ayaa ilaa iyo hadda waxaa ka soo yeeraya cabashooyin isdaba jooga kuwaasi oo ku aadan inaysan wax cadaalada ku haysan galmudug